fanaanadayada kama ma daawan karno waa nalaga jaray idaacadii waa nalaga jaray saxaafadii oo le imise deekaayeen waxa weeyaan intaanu moogeelnay iska sugnayaanu gobolada kale u jirnaa ma karato qorreyda ka jirto waadibadahana haysta waana xirxiraa guryaha maxay haysa noogu soo dha- waa nala soo weeraraa waa nala laaya haddaan hadallo shacabku wuxuu qabaa cunati- cunaqabatayn aada u ballaaran aanan soo koobi karin waayahay dhacdooyinkii u dambeeyey waxaa igu maqaalaa in aada mudaharaad samayseen bal ka waran waan samaynaa markasta waan iska baxnaa baaraad waanu samaynaa waana la xirxiraa dalashaa nalagu guraa aad baana caqabad ula kulannaa dad nabaddiida oo soomaalidiida oo mas-uuliyiin soomaalidiida oo soomaali ogolayn baa meesha ka talisa oo haysata aad baan ula aqoonsan oo u dhibaataysanahay saraysul qowlna ma hadli karno caalamka uma sheegan karno beesha caalamka lama hadli karno ilaa caalama lihin saxaafada ma lihin wuxuun aan u soo gudbino gobolada tuugaysi ayaana soo gudbinaa dib weyn baan noqonnaa hadda haddii la ogaado saasoo kale aan ogaado in gurigaba lagu soo dhaco qaataas uusa gasha waxaad ii sheegtay in gurigaagii aad uga tagtay arrimo ammaan awgood oo xaafad kale aad ku sugan tahay arrintaas ka waran way jirtaa oo saxaafadaha markaanu ka hadalno mutaadidna waana carabnaa guryaha iyaga uma hoyano guryo kalaanu tagnaa haddaan doono magaalo waanu ka baxnaa baadiyayaal baan naadnaa haddii nala qabsate waxaanaan ka bixi karin baa noogu imanaya caqabadahan haatan soo kordhay inta laascaanood ee ka socday muddooyinkii u dambeeyey dadka ilaa haatan xabsiyada ku jira maxaad nooga warrami kadhaa way ku jiraan dadka hafsiyada iska soo saaraysana ma jirto kuwa lix sano ku jiro kuwa shan sano ku jiro kuwa afar sano ku jiro kuwa toban sano ku jiroo la dhaadhiciyo caqabadu wallahi way adag yihiin hadda haddii lagu xidho awal waxaa laga qaadan jiray lacag wada xasbasho ah hadda lacag lama ogolo waa lagu dhaadhicinaya madeeraa lagu dhaadhicinaya ilaa haatan dadkii la xiray ee cid la gudbiyey ma jidhaa ah way gudbiyaan inta badan warkama hayno in marka la xidhaa noogu wardamaysay laakiin waa la gudbiyaa ha waa la gudbiyaa dadka madeeraa loo gudbiyaa meel lagu sheego dadkaasi la xiraya adiga sidee kuu saamaysa anigu wallahi iga saameynoo maalintii mudaharaadka waan ku jiray ilaahay subxaana watacaala awoodiisa igaga badbaadiyay laakiin keela ima dhigan aadib baa wax ka noqday aad baan u sircaanay hadda waan fiicanahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu igu badbaadiyey gurigaan hoosta ka xidhay maqaarna xidhayaan hoosta ka xidho korka laydiga qasilay haatan ee bulshada laascaanood muxuu yahay qorshahoodu banaanbaxyaa jira dabcan saan filayo inkastoo laga hortegay annagu waxaan rajaynaynaa in ilaahay qubaystaa naga horqaado naga kor qaado ilaahay dad soomaali oo xalaala noo keeno xorriyadaydu noo soo noqoto caalamka de- de- hayata puntland soomaaliya ee beesha caalamka igas waxaan weysinaynaa inaana dadkaa doonayn oo rabin oo la dalahayn oo la deegaanahayn oo la qoofus ahayn oo la isti lahayn aan soomaali nahay oo xornimada soomaaliya doonaynaangu calanka soomaaliya hor taagana oo dad xorriyadii si calanka soomaaliya ku dhaliyeen oo fara baan ahaan jiray xorriyadeeda ilaahay noo socota baanu doonaynaa beesha caalamka noo weysiinaynaa puntland baa noo weysiinaynaa soomaaliya noo weysiinaynaa dadka waa la arjiyey waa la shaadiyey naga kacdaalayey horeyso dambayso ma doonayno ma raacayno ma rabno lama mowqif nihin lama ad ihin lama isir nihin mana rabno ee tirada dadka laascaano jooga ee kasoo horjeeda somalilan markaad fiirisid ee ma dad yarba mise dadka dabcan waa ay wada rabaan in somalilan ay baxdo ee way baqayaan boqolkii shan iyo sagaashan inay ka baxda bay doonayaan furyadood usoo noqoto shanta caadaqaatan haddii shan iyo sagaashan ku jira adag way kasoo baxayaan allaha naga kaxeeyo isagaa raxmaane awoodiisa ilaahay subxaana waqaadira nooga ashkatoona ilaahay baa nooga ashkatoona ilaahay naga saara ma doonayna ma la rabno sumuuq baanu nunaa dadku dhawaaqo isra way sii jiraan oo qoys ah isu socodka magaalada markaad fiirisid qofkii aan laascaanood joogin bal ee u sharax sida ciidamadu ay ammaanka u sugayaan ciidamo dheeriya in la keenay baa nagu maqaalaa ciidamo dheeri waa la keenay labada qof oo meel taagan saddex bay ku yihiin ma hadli kartid qaraabo dheer isugu timaaday ma arkaysid haddaad saddex afar qof xaafad kasoo wada baxdaan waxaa koo kulmaya ciidamo ku dafaya ee ugu dambayntii baaqaagu muxuu yahay yaasaad u jeedinaysaa waxay ugu horjeedinaya inta afka mus- afka soomaaliya ku hadasha beesha caalamka wixii waxgarad ah in aanan nimankaa doonayn oo rabin oo askarin cunaqabatayn iyo afruuf nagu haystaan iyo xoog iyo xarig iyo xabsi iyo iyo xorriyad la-aan nagu haysanaa mandacay baan ogeysinaynaa caalamka oo dhan baan ogeysinaynaa ugu baaqanaa ilaahi subxaana watacaala nugu ashkurinno nimanka aanaa rabin baanu mowqifkayga cadaysanaynaa iyo shucuurkayga waxa weeyaan shacabkuna ma doonayo mana rabna mana arki karo